barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hidharka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal maanta waa talaado bisha oktoobarna waa toban sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kukaay
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulan dhallinyarada lagaga wacyigelinayo tahriibka oo lagu qabtay magaalada boosaaso
walahi kulanka maanta ee jooga aad buu u fiicnaa dhiirigelinta aad iyo aad ba u faadaysana haddaan ardada jamacadda bariga afrika waxaa ka faadnay in tahriifta afa xun oo bulshadana saameyn weyn ku leh oo haddii ay dhalintu ay tahriibto waddanku uu kharaab gelayo maanta intaasa maan ka faadnay waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dood ku saabsan kaalinta haweenka ee siyaasadda
waxaan sidoo kale ka marnayn dhinacii heesaha
marbaanaha ruuxaaniban xiriirkii raagga jaray xaqiiqda marbaanka oodnaa riyadu xiddigahaa igaysay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida
guddiga doorashooyinka somalilan ayaa maanta ku dhawaaqay tirada dadka qaatay kaararka codbixinta doorashooyinka soo socda iyagoo sheegay inay qaateen codbixiyo kuwaas oo ka codayn doona goobood oo ku yaala degmo doorasho iyadoo hore ay kaararka codbixinta u qaateen dad gaaraya qof ayay guddiga doorashooyinka waraysi gaar oo ay siiyeen v o eda waxay ku sheegeen tirada aan qaadanin kaararkaasi si ay ugu codeeyaan ay u soo doonan waayeen sababo ay ka midka tahay abaartii dhowaan ku dhufatay qaar ka mid a deegaanada somalilan waxaana xogtani guddiga doorashooyinka ay ku wareejiyeen saddexda xisbi siyaasadeed iyo wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa lagu wadaa inay doorashada madaxtooyada ay ka dhacdo saddex iyo tobanka bisha nofembar ee sanadkan iyadoo ay ku tartami doonaan saddex musharax oo kala matali doona xisbiyada kulmiye wadani iyo ucid waxaana la filayaa in dhowaan ololihii doorashada uu ka bilaabmo guud ahaanba somalilan
toddobaad ayaa ka soo wareegay markii stephen bardak uu dilay siddeed iyo konton ruux ku dhowaad lix boqol oo kalena uu dhaawacay welina baarayaasha las vegas ma aanay helin sababaha ninkan ku xambaaray inuu falkaasi ku kaco waxaanay sheegeen intaasi ay hadda tahay yoolkooda ugu weyn madaxa bilayska kawniga clark joe lombardo ayaa wariyayaasha u sheegay in bardag uu aad u qariyey falalkiisii ka horreeyey toogashada taasoo howsha baarista ka dhigaysa mid aad u adag waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha bilaysku ay haatan la shaqaynayaan xafiiska f b i-da xafiiska maandooriyaha tubaakada iyo weliba hubka waxaanuu xusay in booqasho xiriira ay ku tegayaan guriga bardag islamarkaana ay falanqaynayaan qalabkiisa elektroniga ah iyagoo si joogto ah uga howlgelaya goobtii uu falku ka dhacay ee las vegas trip baarayaasha ayaa su-aalo la xiriira dhaqdhaqaaqii iyo xiriiradii uu baadhag sameeyey intii uu ku guda jiray qorshaynta weerarka iyo hubkii uu soo iibsadayba weydiinaya walaalkii iyo saaxiibaddii
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a magaalada boosaaso waxaa dhowaan lagu qabtay kulan dhallinyarada lagaga wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay tahriibka kulankan oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa lagu falanqeeyey dhibaatooyinka uu keeno tahriibka waryaha v o a ee magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ka qayb galay islamarkaasina warbixintan nooga soo diray dhalaalka iyo nuurka iyo dheeha iyo layrhka dabaqdhee dhul hoos loo qodiyo dheematiyo luulka aladaha iskadu dheelayiyo casriga dheeraaday diyaarado dhex mara samada oon cidi dhaqaajaynin dhugliyarka lagu dhaafto iyo dhiigag dheereeya dhul cagaaran dhismayaal wurxoon goobo lagu dhaafto dayaxaa la dhaafiyo nabtuun dhoofka loo tegayo dunida wada dhaqaaqahawadaushaydhin horumarkuye waa rag dhididkiise iyaba shalaykulankan ardada wax ka barata magaalada boosaaso looga wacyigelinayay khatarta tahriibta ayaa waxaa iska kaashanayay jaamacadda bariga afrika iyo weliba hay-adda i o m dhallinyaradan ayaa lagu dhiirigeliyey inay dalkooda dhistaan iskana ilaaliyaan inay naftooda ku halligaan khatarta tahriibta oo dhallinyarada soomaaliyeed aafaysay qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka qayb galay kulankan ayaa intooda badani ku nuxnuuxsaday tahriibta saamaynta ay u geysatay dhallinyarada soomaaliyeed gudoomiyaha ardada jaamacadda bariga afrika axmed maxamed faarax ayaa sheegay in tahriibtu ay tahay masiibo qaran oo dhallinyarada soomaaliyeed ku habsatay hawshaa lagu dhimi kara aan ku dhinno waa dhiigbax wey waa shacabkii soomaaliyeed oo dhiigbaxaya waa maskaxdoodii iyo awooddoodii iyo dhallinyaradoodii iyo intii wax qabsan lahayd oo qaar badda lagu daadinayo oo qaar haddii ilaahay kuu roon yahay manaxayaal gacanta loo gelinayo walaalayaal anugu suudaan baan sanadihii u dambeeyey ku noqnoqonayay ee dhallinyaro laga soo celiyey ee meeshaas magafaha oo wadcigaas ka sheekaysay haddaad dhagaysataan waa jarjaconaysaan waan filayaa inay ka warqabaan gabdhaha soomaaliyeed maxamed maxamuud oo ah sarkaal ka socda hay-adda i o m ayaa ardada kula dardaarmay in dhulkooda ay dhistaan islamarkaana waxa ay barteen ay la joogaan dalkooda ee uu saameeyo barnaamijkan ama ku dhacday waa dadka idinkeeda lamidoo halkan fadhiya waxaan filayaa ardaydan halka maanta ugu badan waxa weeyaan oo gelinka hore jaamacadda dhigata oo ardayda samisterada koowaad iyo labaad iyo jaamacadda uga jira badan in badan ayaa waxaa laga yaabaa jaamacadda markay fooda geliyaan oo si isu soo taagtaagto ama hawsha ku badato inay hawshan kalebaa taariib yahay waxaanu doonaynaa inaad ka saartaan sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culamaa udiinka puntland ayaa sheegay in dalka xilligan uu u baahan yahay dhallinyaro soomaaliyeed oo hanta islamarkaana ka wahantooba tahriibta dhibaato kastaa ha jirtee waa ayna ku filan yahay laakiin siyaasiyan aan dejinno dhaqaale ahaan aan ka shaqayno aan xoogsanno beenbeenta aan iska dayno gacmaha aan isqabsanno qabyaaladda aan ka baxno aan ka shaqayna inaan ummad noqonno si aynu dadkeenna u badbaadinno laakiin idinkaa laydinka rabaa ama innagaa layna ka rabaa markaan aniga laftigayga dhallinyarada isku daro innagaa layna ka rabaa inaynu dalkeenna hagaajinno oo aynu saxno oo qabyaaladda ka guurno ilahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu talada inoo soosiyo qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb galay kulankaasi ayaa marka uu soo dhammaaday waxa ay v o a uga warrameen kulankan iyo weliba waxyaabihii ay ka faa'iideen waad farax muhirad walahi kulanka maanta ee jooga aad buu u fiicnaa dhiirigelinta aad iyo aad ba u faaidaysana haddaan ardada jamacadda bari afrika waxaa ka faa'idnay in tahriibta afa xun oo bulshadana saameyn weyn ku leh oo haddii ay dhalintu ay tahriibto waddanku uu kharaab gelayo maanta intaasa baan ka faa'idnay magacaygu marka hore waa fartuun maxamed ciise kuliyadeeduna waa kuliyadda shareeca walqaanuun kulankana waa kulag aad muhiima innagana de waa nagu waajib wixii maanta naloo soo jeeday inaan dhallinyarada soomaaliyeed u gudbinno taasuna waa waajibkayga aad baan uga mahad celinaynaa mudanayaasha maanta noo soo gudbiyey runtii aad bay u fiican tahay in dadka laga wacyigeliyo wax kastana waxaa looga gudbi karaa dadka in yani loo gudbiyo ayadoo ah yani si kastoo loogu gudbin kara bulshada tahriibkaasna waxaan u arkaa dhalinta in si yani sidaanoo kale mid walba loo qabto oo yani mar walba si ay arrintaas looga hor imaado in loo badiyo arrimaha kulanka sidan oo kale ah oo yani loo sameeya dhallinta aqoon weydaarsi iyo fikir aruurin iyo in yani loo suugaan loo sameeyo iyo in riwaayado loo sameeyo si ay aafadaas iyo waxyaabo badanoo loo soo madhigo ka mida dhibaatooyinkii kuwii ka horreeyey qabsaday si ay yani uga waantoobaan in badan oo dhallinyaro soomaaliyeed ah ayaa naftooda ku halligay badaha iyagoo doonaya inay tahriibaan muddooyinkii ugu dambeeyena waxaa soo badanayey in dhallinyarada soomaaliyeed laga wacyigeliyo khatarta ay leedahay tahriibta yuusuf maxamuud v o e bosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaa aad weli nagala socotaan waa v o a oo washington idinkaga imanaysa dhallinyarada ah ayaa lagu sheegaa inay yihiin cududda ugu weyn bulshada soomaaliyeed iyadoo weliba si gaara farta loogu fiiqo in haweenku ay yihiin tirada ugu badan hase yeeshee waxaa xiliyo kala duwan soo laablaabta cabasho la xiriirta inaanay haweenku qayb ka ahayn talada maamulada ay ku nool yihiin inkastoo dadka qaarkiia ay iyaguna qabaan fikirkaasi ka duwan wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa doodan u qabtay laba ka mid a haweenka magaalada gaalkacyo bismillaah raxmaan raxiim anoo ah fartuun cabdi dhoof shire maana helin doorkii aan ku lahayn galmudug waayo waxaana u helin annaga gabdhaha degan galmudug mayse helin hadday tahay wasiir hadday tahay wasiir ku-xigeen midna kamaana helin waxaasaana aana u helin yaa dad ah deegaanka aan u dhalan laakiin magacii ka ah galmudug oo ka yimid dabadaha baa naloo keenaa mar kasta mana aqbalayno mana aqbali doonno mana doonayno annagu haddaan nahay galmudug gabdhaha degan galmudug waa inay ku helaan xaquuqda ay leeyihiin hadday wasiir tahay hadday wasiir ku-xigeen tahay annagu waxaan u baahannahay mar kasta waa xaqranna haddaan nahay gabdhaha galmudug oo deegaanka aad baa maasanta fartun waxaa kugu soo noqon doonaa qaalib guuleed maxamuud fartun waa maqlaysaa doodeeda waxay leedahay xuquuqdii haweenka aanu ku lahayn dowlad goboleedka galmudug ma aanu helin kulankan waxaa lagu hadlayay doorka haweenka ay ku yeelan karaan xuquuqdoodii inay heleen iyo in kale dowlad goboleedka galmudug adinku bal aragtidaada waa mahadsantahay cabdiwaaxid bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan leeyahay doorka aan ku leenahay xaquuqda galmudug horta gabdhuhu waxay ahaayeen marka koowaad gurigooda inay joogaan haddii ay soo dhaafeenna hadda xaquuqdii aan ku lahayn anagu waan ku haysanaa gib waxaan ku haysanaa laba wasiir aan haysanaa saddex wasiir ku-xigeen baan haysanaa agaasimayaal baan haysanaa horena waan usoo shaqayn jireen hadeertaana waan haysanaa haddii ay gabdho reer dibadeed yihiin kolba waxay u dhasheen reer galmudug haddana waxaan ka codsanayaa ayaga laftigooda waxaan ka codsanayaa inay u shaqeeyaan galmudug haddii ay magacooda ku qaateen xibintooda amase xilkooda gutaan ilaahay dartiisna ugu shaqeeyaan reer galmudug maanta abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo xondala-aanta haysata inay ugu shaqeeyaan waana ku qanacsanahay anigu hadda gabdhahaas xilka ay noo hayaan waxaan u baahannahay dadka xogta ka warqaba oo jooga deegaanka galmudug oo muduga baan u baahannahay inay wax ka noqdaan oo xil ay ka soo qabtaan hadday tahay wasiir hadday tahay wasiir ku-xigeen hadday tahay agaasime hadday tahay urur haweeneed annaga mar kasta waxaa nalakaga keenaa debadda dadka debaddana xogta waa bannaanka baa nalakaga keenaa waa dadka bahalka ii sheegliyaa leeyahay xililka noo qabanaya waa dad diyaas baraa diyaas barana ma waxaa dhalisan ma waxaa dhalisantaa dadka ee qurbaha ka yimid ee xilalka idiin qabtay mise waxaa leedahay gebi ahaan maana helinba xuquuqdii haweenka ee galmudug aan kulahayn xaquuqda galmudug aan ku leenahay mabana helinba
horta way u mahadsan tahay saaxiibtay furtuun waxa weeyaan horta sideeda su-aal baan furtuun weydiinayaa ma dibadoo dhan bay necab tahay mase gabdhihii bay hadda dhaliil ka haysaa waa mid meesha ku jirta waa mid meesha ku jirta inagu hadda waxaa la yidhi xoorta dhan baa la yidhi dhayda adaa gaari doontida horta gabdhihii xilkii hadeer bay qabteen kuwii hore usoo qabtana ma aanan dhaliilin anagu iyagu marka horta aan sugno wixii ay dhaliyaan baan leeyahay fartuun laakiin xaquuq naga maqan ee galmudug aniga maba ogi mana jirto haweenkii intii xuquuq aad lahaydeen oo xubno aad kulahaydeen waad heshin intii anagu xaquuq aan lahayn oo xibno aan kulahayn waan helnay wixii naga maqanna inaan helna baan rajaynaynaa hadeerna ayaga waxaan ka rajaynayaa ra'yi fiican iyo maamul fiican inay u qaban doonaan galmudug aan ka rajaynayaa aniga kaasiyan shacabkuna waa ku qanacsan yahay gabdhaha hadda dibad haddii laga keenana anigu waxaan qabaa dadka dibaddu ra'yi fiican inay wataan oo qabow oon xabad iyo balaayo iyo oon aan dhib soo arkin haddana ay u shaqayn doonaan dadka marka fartuun iyadu waxay mar walba afka ku dhufanaysaa diyaas baro diyaas baro horta kelmadan la yidhaahdaay waxaa weeyaan qof dibadda kusoo kortay laakiin qoftii markii anigu waxaan aqaanaa dadka dibaduhu inay jecel yihiin xitaa xoolaha baadiye inay dhex istaagaan oo ay dhaqanka soomaalida jecel yihiin maadaama ay qurbo kusoo koreen say u bartaan iyagu hadda hadday la imaadaan fiicnaana hadda waan soo dhaweynayna xumaan hadday la imaan ma ma dhihi karna xumaan bay la imaanayaan marnaba ma dhihi karaba aniga hadda xumaan bay la imaanayaan rajada aan qabaay waa inay fiicnaan la imaanayaan fartuun waa maqlaysaa dooda qaali halka ay dhigayso waxay leedahay annaga wax xuquuqoo naga maqan ma lahan mana dhaliili karno haweenka qurba joogta ah ee naloo magacaabay adina waxaad leedahay xuquuqdii oo dhammaana naga maqan iyo idinkaga maqan tahay xuquuqdaas galmudug bay nooga maqantaa
waxaynakulumo dhowr jeer aan la yeelanay waa jidhaa madaxweyne ku-xigeenkaan la yeelanay madaxweynihii hore oo galmudug baan la yeelanay cabdikariin baan la yeelanay mar kastana waxaa nala ku soo celceliyaa annagaa isku imaan doonee bal dib nooga dhiga bal waa isku soo noqon doonaa barbarkaraanka kale aad maanta nagu taagan iyo arrimo kale bal dib noogu dhiga ti- midda gabdhaha midda gabdhaha sembir haddii dib lagu dhigo annaga haddaan nahay gabdhihii galmudug waxaan nahay lafdhabarta lafdhabar haddaan nahana mar kasta nolooma qabto waa hadda ka hor lidiin ogyaa marka inaad lafdhabartiin nolooma oga haye sabab- maba naloo ogaba waaba garan lahay ilaa ilaanka waan garan lahay wax nala kugu ogo laayahay inkastoo ee ay aada u dhaliilayso wax qaybsiga ee inay ku qatan yihiin haweenka adiguna aad ku qanacsan tihiin ma la kulanteen haweenka ee xilalka ee dowlad goboleedka galmudug idiin haya horta een, lama aanaan kulmina hadda kuma aanan lihin laakiin rajada aan ka qaba kulankooda hataa xataa wuxuu yahay inaysan imaan doonin dhaliil gabdhahaas xilka loo magacaabo inaysan ka imaan doonin oo ay xaqa gabdhaha reer galmudug ay siin doonaan haddii xibno kale kusoo saa-idaan waa iska jiraan wuxuu wasiir ku-xigeen iyo wasiir kale iyo maahan iyo agaasime xibna hoosaa imaan doona marka een, xibnaha hoose xitaa inay qanci doonaan oo gabdhuhu hadday kusii faafi doonaan xilku curdun weeyaan xilku hadda gabdhuhu ay hayaan curduna waa taqaanaa waa wax baxaya marka bixitaanka iyo baahii unbaa hadda gabdhaha kusoo dhaweynaynaa kana sugaynaa
cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa wareysanayay laba ka mid ah haweenka reer galmudug halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal dhinacii heesaha aynu jaleecno mid ka mid ah heesaha ay ku luqeyso fanaanida xalimo gabaad
marbaanaha ruuxu bigu damiirkiisu u xiray marbaanaha ruuxu bigu damiirkiisu u xiray marbaanaha ruux xantiyo bahdilaad xaragadi ka qaaday marbaanaha ruuxu bigu damiirkiisu u xiray marbaanaha ruuxu bigu damiirkiisu u xiray marbaanaha ruux xantiyo bahdilaad xaragadi ka qaaday marbaanaha ruuxaniban xiriirkii raagga jaray xaqiiqda marbaan ka oodnaa riyadu xiddigahaa igaysay marbaanaha ruuxaniban xiriirkii raagga jaray xaqiiqda marbaan ka oodnaa riyadu xiddigahaa igaysay naftayda markaan xurmeeyey niyadana xaalaanu gooyey ka xiiso dacaye xaaxibaadi doonkii ka xiiso dacaye xaaxibaadi doonkii naftayda markaan xurmeeyey niyadana xaalaanu gooyey ka xiiso dacaye xaaxibaadi doonkii ka xiiso dacaye xaaxibaadi doonkii marbaanaha ruuxiisuhu laabtiisa uu xayiray marbaanaha ruuxiisuhu laabtiisa uu xayiray marbaanaha ruux xurmada badow xeerintii u gooy marbaanaha ruuxiisuhu laabtiisa uu xayiray marbaanaha ruuxiisuhu laabtiisa uu xayiray marbaanaha ruux xurmada badow xeerintii u gooy marbaanaha ruuxa wilan xaquuqdi nafta gabay xasilooni marbaani duufay xub qalbigu hadaba dhinacii hagay marbaanaha ruuxa wilan xaquuqdi nafta gabay xasilooni marbaana duufay xubigu hadaba dhinacii hagay
waa hagaag codkii xalimo gobad aanu intaasi kaga gudubno haatana isboortigi tartan dhinaca kubadda cagta ah oo sanadkiiba mar la qabto ayaa habeenkii isniintu soo gelaysay lagu soo gebagabeeyey gobolka virginia ee ku yaala duleedka washington d c tartankan oo qabashadiisu ay soo socotay in ka badan labaatan sano ayaa ujeedku waxa uu yahay sidii dhallinyarada kale ee soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa ka qaybgalka ciyaaraha kubadda cagta waxaana hadda ka qayb qaadanayay dad magac ku lahaa ciyaaraha kubadda kubadda cagta soomaaliya jamaal axmed cismaan ayaa warbixinta nooga diyaariyey tartankaasi
tartankan ayaa ah mid sannad walba la qabto waxaana xilligan oo kale ka soo qaybgala kooxo kala gedisan oo ka kala yimaada gobollada dalka maraykanka iyo sidoo kale kanada sannadkan afar koox ayaa ka soo qayb gashay oo ka kala socday magaalooyinka toronto kanada boston massachusetts oo maraykanka atlanta georgia iyo sidoo kale washington d c oo martigelinaysay tartanka waxaana koobka ku guulaystay kooxdii martida loo ahaa ee d c cabduqaadir caraale cumar waa qabanqaabiyaha tartankan waxaana uu iiga warramay sida ay tartankan u qabtaan sannad kasta sanad walba wakhtigaan oo kale waxaan qabanaa tartan ay isugu yimaadeen ciyaartooyda ka kala socota gobollada kala duwan ee maraykanka gaar ahaan toronto iyo boston iyo ohio iyo atlanta sanadkan qorshaheenu wuxuu ahaa inaan afar beri aan samayno laakiin waxaan ogaanay inay soo socdaan duufaanada maanta dhacayay marka waxaan kusoo gabagabaynay shalay si fiican uuna ku dhammaaday koobkiina waxaa qaaday tiimkeena washington waxaa iskaga hor yimid sabdigii mid laba ciyaarood annaga iyo atlanta annagaa badinay iyo annaga iyo boston waxay ku kala baxnay dro brejo barbardhac bostonna sidoo kale waxay ka badisay atlanta waxayna waxay ka badisay toronto marka shalayto annaga iyo boston ayaa isku dhibco noqonay ayagoo shalay subaxna badiyey iyo annagoo shalay kala badinay marka waxaana lagu waxaan ku kala reebay maadaama aan qabanqaabiyaha ahaa goortirsiga waana sharciga meesha u yaallo u ahaa goortirsiga marka washington tiimkeena ayaa qaaday xalay koobka waxaanana guddoonsiiyey waxa uu caraale sidoo kale ka hadlayaa inta ay tartankani soo qabanayeen labaatankii sanay ugu dambeeyey ayaa xooggiisa la saaray ilaa iyo sagaashan iyo lixdii sanadkii sagaashan meeyadii labada kun iyo toddobadii toban toban sano uu jirsaday labada kun iyo toddobiyo tobankana labaatan sano ayuu jirsaday waxaana ujeedadeeda ahayd in ilmaha yaryar ee dhallinyarada ah iskuullada dhigto ama jaamacadaha dhigto loo sheego in isboortiga oo yahay midda keliya isku hayn kara ummadda soomaaliyeed aad bayna ugu faraxsan yihiin wayna ka soo qayb galaan way daawadaan qaarkoodna way ciyaaraan kooxda boston massachusetts ka socotay oo kaalinta labaad tartankani gashay ayaa iyaduna waxa ay ku guulaysatay abaalmarino dhowr ah sida ciyaartooyga ugu wanaagsanaa iyo ciyaaryahankii kale ee ugu wanaagsanaa ee tartanka intuu socday cabdiraxmaan nuur cali xaanuur oo ka mid ah ciyaartooydii hore ee soomaaliya haddana tababaro u ah kooxda boston ayaa isaguna iiga warramay wallahi maasha allah cayaarta cayaarta ugu fiican baa een saboortiga anaga inaan number one noqon ay ahayd laakiin waxyaaba yar inaan iska dhacay qalad yar aa dhacay laakiin waxaan soo qaaday the best place and the second place-na waa qaaday waa gartay marka tartankan sideeba kooxaha ka qaybgalaya loogu xulaa ciyaartooyda ka qaybgalayaysa haddaad dadka ku dhegaysanaya sharaxaad aad ka siid tartankan dadkii naga horreeyey iyo dhallinyaradii da-da teoriga da-da waaweyn ah ilmaha yar waa loo diiday laakiin dadka teori iyo meelaha jira ayaa dheelayay iyo wixii ka weyn
abaalmarinadii lagu guddoonsiinayey kooxihii ku guulaystay tartankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa rag magac ku leh ciyaaraha kala gedisan iyo sidoo kale danjiraha soomaaliya ee maraykanka danjire axmed cawad kaasoo abaalmarino guddoonsiiyey kooxihii ciyaartooydii mutaystay abaalmarinta cabdi aadan jibriil waa guddoomiyaha kooxdii ka socotay magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu ka hadlayaa ujeeddada tartankani ay sannad kasta uga qayb qaataan ujeeddada aan halkaan u imaanay waa mid aad u qoto dheer oo soo jireen ahayd oo soo bilaabatay ilaa iyo nineteen eighty nine-kii marka waxa weeye wax la yidhaahdo tradition aan sameyno waayo every year oo ay ayagiina ay noo yimaadaan sanad walba annagana aan sanad walba u tagno marka saddex meelood baan tagnaa oo ah toronto iyo maraykanka oo ah washington d c iyo ohio columbus runtii ujeeddada wax kale ma ahan in aan isdhexgalka oo sportiska ah in aan tusno dad asxaab inaan nahay ciyaaraha intaas aan kusoo dhex jirnay ilmaheyni aan ku badbaadino runtii waa wax aada u wanaagsan sportiku oo dadka isku keena ujeedadeynana wax kale ma ahan in aan dhallinyadan oo especially dhallinyadeerka oo qurbahan ku dhashay iyo ku yimid in aan soo wada jiidano aan tusno waxaan inay yihiin wax fiican oo soomaalidan isku keeni kara ujeeddada aan horta waxaan u samayno waxa weeye intaas weeye horta runtii tartankan ayaa sannad kasta la qabtaa iyadoo sidoo kale washington d c aysan ahayn goobta martigelinaysa tartankan ha yeeshee waxaa sidoo kale kooxuhu ay tagaan xilliyo kala gedisan magaalooyinka colombos ohio iyo sidoo kale toronto kanada
jamaal axmed ismaan ayuu ahaa wuxuu inala socodsiinayey xubintii sboortiga haatanna aanu u leexanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii cabdiraxmaan oday
inay damqatoy bal diirto calaacal maxaan u daaray maxaan cabashada u duubay maxaan diray iiso caashaq inay damqatoy bal diirto calaacal maxaan u daaray maxaan cabashada u duubay intaan dadka uga dhawaaday maxaan gaarugu dan sheegtay maxaan gaarugu dan sheegtay maxaan dumarka uga caagi darteedu boqolay maalmo maxaan dumarka uga caagay darteedu boqolay maalmo intaan dadka uga dhawaaday maxaan gaarugu dan sheegtay maxaan gaarugu dan sheegtay maxaan dumarka uga caagay darteedu boqolay maalmo maxaan dumarka uga caagay darteedu boqolay maalmo maxaanay dirin dirin dirin qaaday baybi daalay daalay jacaylka dooji ku daalay ku daalay daalay jacaylka dooji ku daalay maxaan maxaan maxaanay dirin dirin dirin qaaday baybi daalay daalay jacaylka dooji ku daalay ku daalay
intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaannu dheghiinna kaga sii tegaynaa codkaasi cabdiraxmaan oday aniga iyo jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdisandheeraba waxaannu idinku dhaafaynaa nabad gelyo
dayacay naftayda maxanteeda uun difaacay dantayda intaan ilaabay maxaan iyadu daryeelay dayacay naftayda maxanteeda uun difaacay dantayda intaan ilaabay intaan arageeda doonay maxaan daydaya warkeeda maxaan daydaya warkeeda intaan suugan dariishay